shan iyo toban deegaan oo hoos yimaada dhulka dhinaca soomaaliya iyo xuduudda kenya ay la leedahay ayaa isgaarsiinta ka maqan muddo toddobaadyo ah xiriirka dadka deegaankaasi iyo sidoo kale lacagaha la isugu diro khadadka taleefoonada ee e v c-ga loo yaqaano ayaa go-an ciidamada kenya ayaa jaray isgaarsiinta xuduudda kadib howlgalle ay halkaasi ka fuliyeen sidoo kale shalay afar qof ayaa ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada ay ka wateen guryahooda tuulo hoos timaada degmada ceelwaaq ee gobolka gedo halkaasi oo la sheegay mid ka midana in meydkiisa laga soo helay shalay banaanbaxyo ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin dhowra oo ay ka mid tahay baardheere beled xaawo buurdhub iyo ceelwaaq haddaba waxaa sidoo kaleto israsaaseen ay dhex martay ciidamada kenya iyo kuwa ilaalada xuduudda soomaaliya ee dhinaca beled xaawo wararkii ugu dambeeyey ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada baardheere waxaa iigu waramay weriye axmed cumar saalixi oo ah agaasimaha warbaahinta markabley ee magaaladaasi waag tahay shahra banaanbaxyada guudahaan waxay ka dhaceen toddobada degmo uu ka kooban yahay gobolka geedo dadweynaha soo baxay ayaa dareenkooda waxay ku muujinayeen dhibaatooyin ciidamada kenya ay ka geysteen gobolka gedo gaar ahaan tuulada la yidhaahdo yaado oo u dhexaysa deegaanka dhamase iyo ceelwaaq oo qiyaastii degmada ceelwaaq nagu jirta ilaa laba kiilo labaatan kilomitir dhibaatooyinkaas ayay dadweynuhu ka cabanayeen ayagoo u arka in arrintaas ay tahay xadgudub maadaama dadka la laayay adiga afar qof oo ayay ciidamada kenyaanku halka ay ka afdubteen hal qof nagu dhintay saddexda kale ilaa hadda waa la la-yahay marka dadka dhammaan waxaa dareenkooda ku jira in saddexdaas qofna aysan nooleen ilaa haddana dowladda kenya arrintan kama aysan hadlin horeyna tacadiyo noocan oo kalea gobolkeeda way u dhicin deegaano badan laga soo bilaabo maalintii ciidamada kenyaanka ay soo galeen soomaaliya koonfurta gaar ahaan gobolka gedo ilaa jubbada hoose dhibka ugu badan wuxuu ku dhacayay dhinaca gobolka gedo degmooyinka xuduudda sidii la wada ogsoon yahay kenya waxay xuduud dheer la wadaagtaa soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo qiyaastii ilaa saddex boqol oo kilomitir arrimahan markaa way soo lalaabteen dadka marka ayaga ayaa si iskood isku abaabulay aad bayn u kacsaneyd xaaladda oo waxay ku dhawaaqayeen dabadbaxyaashu ereyo ka dhan ah dowladda kenya sida dowladda kenya inay ha dhacdo iyo arrimo kale oo ku saabsan ha ka baxdo ciidamada kenya soomaaliya waa hagaag waxaad iiga warantaa marka dhinaca xuduudda beled xaawo markii degmooyinka qeybo kamida banaanbaxyada ay ka dhaceen ayadana waxaa ka dhacay shaqaaqo israsaasee dhex martay ciidamada dowladda ee joogo beled xaawo iyo kuwa kenya oo markii horeeta la sheegay dad dibadbaxyaala inay soo rasaaseeyeen xaaladaasi yaa wax ku noqday dhinacyada istuuriyey degmada beled xaawo dadka joogay ayaa waxay isu abaabuleen inay dibadbax ay ka dhigaan magaalada beled xaawo oo ay kaga cabaneen tacdiyada ka dhanka ah dilka iyo afduubka lagula kacay dhowrka qof afarta qof oo saddex iyo labaatankii bishan laga afduubtay nawaaxiga tuulada iyadoo oo halkaasi maalinimo toddoba saaco duhurnimo lagala baxay islamarkaana marka dambe la lahelo meydkiisa waxaa dhacday dadkii dibadbaxa sameynaya ee ciidamada kenya ee ku sugan xuduudda u dhexeysa soomaaliya kenya ayaa waxay soo furen rasaas rasaas ayadeed waxay sababtay in ciidamadii joogay beled xaawo sidoo kalena ayay rasaas u furan dhinaca xuduudda ilaa hadda lama oga balse dadka qaar oo aan la xiriirin beledxa waxay sheegeen rasaastaasi in dhaawac uu kasoo gaaray askari ka tirsan ciidamada ilaalada ee xuduudda waa tahay qaar ka mida warbaahinta kenya laftooda way qorayaan in askarta kenya wax ay kasoo gaareen askarigiina la qabtay marka hore xabadaha riday oo ay sheegtay kenya inay wax ka qaban doonto bal marka waxaad iiga warantaa saddexda qof ee la la-yahay iyo qofka la dilay maxaa ciidamada kenya ay ku tuhmayaan oo ay u qabsadeen ayaa la leeyahay wararka aan ka heleyno magaalada ceelwaqa waxay sheegayaan ciidamada qafaashay afarta qof oo marka dambena mid ka mid ah dilay inay yihiin ciidamada gaarka ah ee dowladda kenya ugu magac dartay la dagaalanka argagixisada ciidankaasina kama tirsano ciidamadan xuduudaha ku sugan waa ciidamo gaar ah tuulada ayay goor duhurnimo soo galeen afarta qof ay la baxeen qof ka mid ahna meeshay ku dileen marka ilaahay haddana cid ka hadashay ma jirto dowladda kenyana iyo dowladda soomaaliyana weli war rasmi ah kama soo bixin inkastoo ay jiraan maamulka ceelwaaq iyo maamulka magaalada ceelwaaq kenya kulamo ay yeesheen shalay iyo maantaba shalay ilaa daraad ilaa haddana wax natiijooyin oo kasoo baxay lamaayo balse waxay sheegeen in arrintaasi baaritaan ay ku samayn doonaan dhibaatadaas la geystayna ay wax ka qaban doonaan mana aha sahro markii ugu horreysay oo ciidamada kenya oo dhibaatooyin noocan oo kale ay ka geystaan gobolka gedo dadka u kuurgala arrimahan oo wax ka qoray waxay sheegaan ilaa labada kun iyo ko iyo tobankii ilaa labada kun iyo toban toddobadii ilaa iyo konton iyo laba qof in oo shacab ah in ay ku dhinteen duqeymo ama dilil toos ah oo ay geysteen ciidamada kenya sida ay qortay hay-adda human rights sidoo kale waxay sheegtay qoraalkeeda in tacdiyo iyo dilal iyo dhibaatooyin badan ay arrintaasi ka geysteen ciidamada kenya labada kun iyo ko iyo tobankii laga soo bilaabo markii ciidamada ay soo galeen gudaha gobolka ilaa iyo labada kun iyo toban iyo toddobadii toban iyo toddobadii kadib ilaa hadda aan joognana mar walba dilalka iyo duqeymaha way iska dhacayeen sidii la odeegsoonyahay ilaa iyo shan iyo toban deegaan oo ka tirsan gobolka gedo oo xuduudda ku teedsan waxaa ka go-an isgaarsiintii hormuud oo ay jareen ciidamada kenya sidoo kale waxaa go-an adeegii e t c blaska oo dadka danyarta ama ay u isticmaali jireen habka dhaqaalaha laisku weydaarsado xaaladda nolosha deegaanadaasna shan iyo tobanka deegaan ah aad bay hadda u liitaan dadka ku nool kaasi waxa uu ahaa axmed cumar saalixi oo ah agaasimaha radio markabley magaalada baardheere oo khadka telefoonka iigu warramayay halkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeenna